قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون
la dagaalama kuwa aan rumaysnayn alle iyo maalinta aakhiro aan xaraameen waxay xaraameeyeen alle iyo rasuulkiisu ee aan ka diin dhigan raacinna diinta xaqa ah ee ka mida ahlu kitaabka yuhuudda iyo nasaarada ilaa ay ka dhiibaan jisyo si raalli ah iyagoo hoggaansan jisyo waa canshuur laga qaada dadka aan muslimka ahayn iyagoo laga cafiyo shaqada milatariga oo waxay ku mutaan sidaas ilaalinta iyo difaaca dowladda islaamka dhinaca kale sake lagama qaado gaalada oo waxay saaran tahay inay sake bixiyaan muslimiinta oo keliya